saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxa ay xaafadda suuqa xoolaha oo ka tirsan magaalada muqdisho ku dileen wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka suuqa xoolaha wiilkan dhalinyarada ah oo lagu magacaabo cabdisamad oo sagaaliyo toban jir ah ayaa waxaa si bareer ah u dilay ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka waxaa lasoo warinayaa in wiilka dhalinyarada ah ay garbaduub u xidheen kadibna ay toogteen askartaasi iyaga oona ku andacooday in uu mindi ku soo weeraray askarta sirdoonka midkoodna uu dhaawacay aabaha dhalay wiilka la dilay iyo ayeyadiisa ayaa ka waramay qaabka loo dilay wiilkooda iyo sida ay ciidanka sirdoonka u xalaalaysteen dhiigga cabdisamad wiilkii habeen horeeto suuqa xoolaha agdaarkiisa lagu dulmiyey asagoo masjid u socdo ayaa mataqaanaa aniga ahay aabiis magarat cabdisamad maxamed xasanaa la dhaha magarat wiilkaasaani aabiis ahay allah u naxariisto nin ardayoo ahay subaxdiina madrase magaalada aado galabtiina mataqaanaa waxbarashadiisa wato gurigiis masaajidka u dhow salaadda hadduu ku dugto horoo ka soo noqonaa ma fahamti xaafadaha magaalada muqdisho ma garanayo meesha ugu fog garanaya bakaara iyo hodan waayo iyo mataqaanaa maxay tahay meeshaan suuqa xoolaa uu degan yaha ma garati marka dadka dulmiga ku dilay dad dulmi ku dilay ayaa tabanaa oo mataqaanaa magac beena u suubinayo marka haddii magaca dowlad laisku laynaayo oo ummadana mataqaana xaqooda la dafiraayo cidda ummadda xaqeeda dafireen waa ilaahay ma garata saaxiib ma laheen ma wareegi jirin meel kale ma mari jirin madrasadiisaas waxbarashadiisaas iyo gurigiis iyo masjidkoo ku ekahay marka annaka ummaddan ilaahayaa mataqaanaa noo dhexeeyo wixii ummaddu dulminaayo allaha ka qabto meel walba ee joogaan allaha ka qabto ummaddana mataqaanaa ilaahay calaamad alla arkaynaa ka soo daahiriyo anigana baalka ilaahay dartiis ayaa mataqaanaa qadartiisa iyo qadiisa ku qanacsana xanuunka inaad nala qaybsan oo sidii cadaalada oo sidii cadaalada aad wax noola wada aan kaa rabnaa oo i macaan xaqdarada intay nagu dhacday oo xanuunna lagu reebtay oo i macaan ee dhibkaas askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeyaha dabadhilifka u ah ayaa caadaystay daadinta dhiigga dadka rayidka ah ciidamadan ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada goobaha ay ka taliyaan iyaga oona mar weliba bulshada u geysanayaan dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale